magacaygu waxaa weeye cabdulaahi axmed maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada laasuuray diina aan kaaga waramo oobabkii ka da-ay ee dabaysha watay degma laasuuray khasaaraha ay geysteen mid mid dad iyo mid xoolaad mid lama dareemayno hadda oo looma sheegin laakiin waxay geysteen khasaare magaalada magaalada ku dhacay oo ah guryo daara weliba u badan inay diideen oo adigu hadda kollay casar lagu sheegay koobkooda hadda inta la hayo dhowr iyo soddon baa lagu sheegay oo guryo weliba waaweyn ah oo guryahidambe xiliyadii dambe la waa dumiyeen guryahaas roobkuna dhinaca galbeedka buu ka soo da-ay wuxuuna watay dabayl biyaha magaalada barka qabatay awow ma lahayn gaadad xoogan ma lahayn laakiin waxay wateen dabayl xoogan aada u xoogan wax walba dedeginaysa baa la socotay ma maqal warkaasi ma maqal wax hadeer gaadiid badda saaraa oo waa laga shaqeeyaa kullay badda gaadiidka oobosata ka yimaadeen ama meelaha ama meelaha ku dowdooba haka soo baxeen kullay gaadiidku weli waa waa shaqeeyaan baddana waa laga shaqeeya laakiin ma maqal wax gaadiid ah oo hadeer ku degay gaadiidkii soo jiidayo xeebta yiiday lama jira koobin laakiin kulleyba baddu waa xoogaan baddu way soo gaadhay baa laleeyahay oo dadkiilaha way ka maqan yihiin oo hadeer waa dee dadkii xaggaa qaxway ku maqan yihiin laakiin xoog bay gaadiidka badda xeebta yaalay waa soo gaadhay si xoog badan bay usoo gaadhay oo qayb qayb laga reebay iyo qaybay hoosta ka qoday halkaas kollayba weli lama jira koobin oo kama beesheegi karno oo qayb waxbay la tageen ma oran karno maadaama dadkii lahaana ka maqan yihiin welina aan dadkii lala hadhadlin laakiin kollayba meesha xeebta oo dhan oo gaadiidku yiday waa soo gaadha waa soo gaadheen biyihii badda dhinaca magaalada daara waaweyn oo bahaara lahaa ahaan bahaara ahaa oo guryada deganaa ahaa oo noocyadii dambe ahaa guryahaas ilaa guryo gaaraya kulli shan iyo soddon baaxdeer ilaa lix iyo soddon bisaanka baaxbaamidka way marayeen oo la kala koobay guryaha wax qorya iyo wax diigada kuma reerin waxay waxyeelo u geysteen bilaarkii oo isla fugeenna waa jiraan wixi iyada dumarku iyo iska garanaysaa sundaqado iyo balbalooyin iyo hadii aba kuu roon yahay wixii lagu ganacsan dumarka iskaga ganacsan jiray oo yaryaraa oo dhanna waaba laalaabtayba maya roobkani boqolkiiba sagaashan xilligan waa xagaaba waa xagaabay u badan tahay laakiin waxaa xilligan waa bilowga roobabka waa tahay inkastoo oogooyinka uu ka dhigi jiray oo u badan yahay waana xeebaha xeebaha boqolkiiba sagaashan kama soo hadaya laakiin roobkani kolleyba wuu dhigay oo xeebta iyo quuta isa saaran wuu ka xurtay dabadeedna oo dhinaca galbeedka magaalada ka saaran marka roobkani waa tahay xilli roobaad oo hadda oogadaba waa ka dadaha oo dhulkan baran iyo dhulka baran iyo oogada iyo kuwaa dadaha laakiin xeebaha hadda ayaa si aad iyo aad loogama baran oo kama sii jirin marka dhibaatada u geystay waa dhibaato